wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay wejiga labaad ee tababarka barnaamijka xog aruurinta tacliinta sare ee himas tababarkan oo kor loogu qaadayo tayada jaamacadaha dalka ayaa waxaa kasoo qaybgalay in ka badan toddobaatan jaamacadood agaasimaha guud ee hidahaya tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed ayaa sharaxaya ujeedka tababarka iyo barnaamijka himas
wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare gaar ahaan agaasinka guud ee tacliinta sare waxaa u bilowday wejigii labaad ee barnaamijka himis himis waa barnaamij la yidhaahdo higher education management information system oo aan ugu talagalnay tacliinta sare ama jaamacadaha in lagu kontaroolo wejigiisii hore waxaan qabanay arbacadii iyo khamiistii inaga tegay kow iyo labaatankii iyo labaiyo labaatankii bishii february maanta oo axada iyo berri oo isniinana waxaa socon doona wejiga labaad wejiga labaad waxaan u qabanay jaamacadaha dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya jaamacadahaas waxay ka kala yimaadeen gobolada kala duwan ama dowlad goboleedyada kala duwan ee qaranku uu leeyahay waxaa kasoo qayb galay dhowr iyo toddobaatan jaamacadood oo aan filayn inay gobolada kulligood ka wada yimaadeen iyo tobaneeyo jaamacadood ama toban jaamacadood taqriiban oo gobolka banaadir ka baaqday ama ka daahay siminaarkii hore ama wejigii hore ee siminaarka ka baaqday intoodaasba taqriiban siddeetan jaamacadood baan ugu talagalnay inay maanta iyo berrito meeshaan ay joogaan siminaarkan ay qaataan barnaamijkan himis ujeedkiisu waxaa weeyaan waa macluumaadkii oo digital laga dhigay waxaan rabnaa ardada jaamacadda dhigata inaan la soconno sanadka koobaad ilaa sanadka shanaad intaas ardada jaamacadda dhiganaysa inaan la soconno oon ogaano ardada yeer wanka ah yeer tuuga ah yeer triiga ah yeer foorka ah iyo kuwa qalin jebinayaba si sahlan inaan u sheegi karno ardada sanadkan qalin jebinaysa ee qaranka guud ahaan ka qalin jebinaysa soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliyeed ardada soomaaliyeed ee jaamacadaha ka qalin jebinaya imtixaanka sanad dugsiyeedku markuu dhammaado oo hadda insha allahu tacaala juun oo kaleete inaanu awood u leenahay inaan sheegno intaasoo arday baa jaamacadda ka qalijabinaysa tababarkan ayaa wax badan ka bedeli doona tayada jaamacadaha dalka oo muddooyinkii dambe ay ku soo kordheen jaamacado gaar loo leeyahay